Magaalada Hargeysa ayaa lagu qabtay munaasabad ay ku qalin jabinayeen dhakhaatiir baratay takhasuska sare ee xanuunada dumarka iyo dhalmada, isla markaana ka aflaxay Jaamacadda Farmacist ee magaalada Hargeysa. Munaasabadda ayaa waxaa ka qayb galay maamulka jaamacadda, mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Somalilan, dhakhaatiir, ardayda qalin jabinaysa iyo marti sharaf kale. Maamulaha Jaamacadda Farmacist Dr. Xuseen Cabdulle ayaa ka waramaya marxaladii ay soo mareen ardayda qalin jabisay.
waana markii u horreysay jaamicaddu ay ku dhiirato in waddanka gudihiisa lagu samayn karo takhasuska sare ee cilmiga obstetric and gynecology markii aan rabnay in la bilaabo brograamka waxaa soo codsaday dhakhaatiir fara badan oo joogta gobollada iyo degmooyinka dalka jamhuuriyadda somalilan oo imtixaan u galay nasiib wanaag shanta dhakhtar ee halkan fadhiya ayaa noqday shorliskii jaamacaddu ay qaaday labada jaamacadood isla qaadeen isla markaana ku guulaystay inay wadaan oo safarkaa dheer ay kamid dhaliyaan caawa Qaar ka mid ah marti sharafkii ka qayb galay munaasabadda ayaa ardayda qalin jabisay u hambalyeeyay guusha ay gaareen.
qolooyinkan haweenka bartaa waxaa laga rabaa waxa weeyaan markay ugu yartahay laba nafoodba ayaa laga rabaa inay badbaadiyaan waayo dhakhaatiir waxa weeye waxaa saara culays aada u fara badan waan arkayaa qolooyin badan oo saaxiibada hagama fadhiya waxa weeyaan lafahay ay- ay yaqaanaan sameeyaan lafti waxay ku tahay hal qofoo qura laakiin xagga waxa lagaga baahan yahay ama ay qabtaan markay ugu yar yihiin waa laba nafood haddiiba ay ka bataan oo mataana jiraanna waxa weeyaan saddex lafood marka waxaad ogtihiin waxa weeye waa culayska ugu furaha badan leh marka laga hadlayo caafimaadka in daryeelkooda la ilaaliyo waa waxa aada ugu culus oo u baahan mar kastaba in aqoon dheeraada iyo taxaddi dheeraada la sameeyo arday ay ku qalin jabinayaan sameeyey weliba takhasuskii ugu sarreeyey marka sidan oo kale xaflad qalin jabin loo yimaado waxaan xasuustaa bulshadeenna qof kastoo inaga mid xilligu ugu farxad badan yahay qofka ganacsadihii wuxuu ugu farxad badan yahay maalinta uu macaasho jaamacaddii soo saartay ardayda iyo macallimiintii ku tacabtayna waxay ugu farxad badan yihiin caawa maadaama oo midhahoodii ay arkeen waan ku hambalyaynayaa jaamacadda fransfano dhakhtarkeena weyne doctor cabdiraxmaan akombe iyo jaamacadda turkiga inay noo soo saareen arday takhasus ah idinkuna bal inaydnan ku koobnaan caasimadda oo dhakhaatiir badani joogtee bal inaad samaysaan inaad tagtaan gobollada fogfog ee baahidu taallo waxaan idinkala shaqayn doonaa baarlamaan ahaanna in aan shaqaalayn laydin helo dakhlina la- laydin sameeyo incentive-kiina si aynu muhiimadda u gaadhno dhallaanka iyo hooyadeenna caafimaadkooda ardayda caawa halkan ka qalin jabinaysana waxaan leeyahay hambaliyo hambaliyo hambaliyo Jaamacadda Farmacist ee magaalada Hargeysa ayaa sanad kasta soo saarta dhakhaatiir badan kuwaasi oo ka howlgala isbitaalada magaalada Hargeysa.